walaalow saameyn weynay ku yeelatay magaalada sababtoo magaaladan waxay ahayd magaalo ku nool xoolaha iyo beeraha oo aad iyo aad u dhaqda taakuleyn badan hadda bogayahan dambe aanan helin meel la soo marsiiyana aanan lahayn shaqaalo badan ayaa xitaa ka shaqaysan jiray beeraha iyo xoolahaba intaba yacni maadaama ay yani beerihiina la'deen xoolihiina la'deen shaqaalihii xitaa waxay ka shaqaystaan malaha oo xoogsatada ahaa sidaa daraaddeed saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay dadkii waxay noqdeen dad oo yacni kor fiirinayo aran ma ahe adu istamafal un idin yimaadaan mooye wax kaloo hadda maanta ay ku xiran yihiin ma jirto waa magaalada saas go-doon u ah oo dhibaato badan ay saamaysay macluul badan ay hadda ka jirto insha allah waxaad ii sheegtay magaalada dhan walba dhaqaale iyo nololba inay saameeyeen go-doonka saaran ganacsiga hadda magaalada ka jira aan tirada badnayn iyo raashinka magaaladan lagu cuno sideeba idigu soo garaa
yani ganacsiga iyo wax iska yaryar waa jiraan oo yani meelo qaasa iska sooma mara oo tuugaaleysi iyo dhumaaleysi ku yimaada oo yani aan caadi ahayn laakiin ganacsiga xoogiisa wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha iyo korba ayuu ku yimaadaa diyaaradahaasoo ayagana afar maalin leeba ka dega magaalada saas baan saameyn weyn usii lahayn dhaqaalihii magaalada insha allah
marka waxaad iiga warantaa xagga waxbarashada iyo caafimaadka afartii bilood ee ugu dambeeyay dad fara badan oo barakac ayaa soo gaaray soo gaaraya magaalada baltaana iiga waran saameynteeda iyo nolosha dadka dhibaataysan halkan ku sugan wallaahi dhammeyn aan caadi ahayn weeye sababtoo ah dadkii soo barakacay waxay un la nool yihiin oo ayagoo hosta community ah dadkii yani ehelada u ahaa ee magaalada dhinac ka deganaa hadda nin oo soo qaxay iyo ninkii lagu soo qaxayba haatan waxba isma dhaamaan oo yani wixii yaraay haysteen waa dhammaanayaan sidaa daraaddeed ayaa macluul xun ugu jirtaa magaalada haddaa aragti adigaaba ka naxaya markaa aad dhex jirtid xaafadaha qaarkood meelaha ugu badanoo hadda dadka barakacyaasha idiga soo gaarayeen waa kuwa waa tuulooyinka ku xeeran magaalada buulaburte ma aha meel keliya tuulooyinka badankooda waxay ku noolaayeen awalba beerahooda iyo xoolahooda ay ku dhaqnaayeen dadka beledkana waxay yani ka faa'iidaysan jireen yani shaqaalo oo beeraha ka soo shaqeeya iyo shaqaalo kaleba waa isku jireen sidaa daraaddeed intiiba haatan ma laha marka magaaladii baa la isugu soo aruuray magaaladiina waxay ku yaraayo waxay yaraayo o dhan waa baayan waa dhammaadeen waa gartay hadda dowlad cusubaa dalka ka dhalatay rajada badan aad qabtaan hadda maxay tahay wallaahi rajo aad u fiicanaan qabnaa insha allahu tacaala maadaama dowlad isbedel uu dhacay isbedelkaasi saameyntiisa ayaan sugaynaa insha allahu waa kan madaxweynaha magacaabay ergey qaas ah oo u qaabilsan arrimaha gargaarka asigoo ka eegaya borbaleenka soomaaliya haysta maanta sababtoo ah soomaaliya macluusha badanaa waa ka wada jirtaa inkastoo lagu sii kala daran yahay yacni magaalooyin badan oo soomaaliya gobollo badan bay ka wada jirtaa yacni sidaa daraaddeed baa wax kasta wuxuu ugu hormariyey in uu magacaabo ergey u gurmada degmooyinkaas iyo gobollada soomaaliya oo macluush xun ku jiro oo go-doonka ah markaad xagga ammaanka fiirisaan oo kale maxay idinla tahay magaalada in laga qaban karo wallaahi magaalada ammaankeeda hadda gudaheeda waa wanaagsan yahay aad iyo aad alxamdulilah ilaah baanu ku mahad iskale wax kaloo hadda aan ugu mahadinayno gaara ma ahyo jiraan haatanna waxaan sii rajaynaynaa insha allahu tacala intaas in kasii badan in magaalada ammaankeeda uu noqdo insha allah wadooyinkan xiran ee aad rabtaan in la furo sidee rabtaan in wax looga qabto wallaahi taasi waa arrimo u taallo ee ammaanka in wax laga qabto dowladda cusubna sugaysa iyo iyo ciidamadeeda intaba yacni waa mid aan wada sugayno insha allah haddii la furana loo baxayo insha allahu wanaag sababtoo waxaa fudayd noqonayo facilitigii oo yani gargaarka waxaa fudayd noqonayo facilitigii ganacsiga intaba markaasi waa waxay noqonaysaa magaala meel walba ka furan oo wax walba yani aad aad u raqiisayaan insha allahu tacaala halkan aan kugu wareysanayo waa xere ay degan yihiin ciidamada amisom gaar ahaan jabuuti oo amniga magaaladan gacanta ku haya sidee u wada shaqaysaan gudhoon wallahi wada shaqayn waa naga dhexaysaa oo mar walba waxaan iska wareysanaa xaaladaha amniga xaaladaha amniga wixii noo qoseeyeen waxaan leenahay gudoomiye ku-xigeen amni anigoo guddoomiya meesha intaba waa iska wareysanaa mar walba xaaladda jirto iyo meesha ay marayso waa ka wada warqabnaa insha allahu tacaala